halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaly com galab wanaagsan dhammaantiinba waa jimce sagaal iyo labaatanka bisha disembar ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda galabta iyo warka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee kulan dowladda federaalka iyo somalilan uga socda jabuuti
madaxweynihii mataqaanaa inuu ajando soo jeediyey oo uu leeyahay baarlamaanka intuu hor istaagay baarlamaan uu shaqadii nuguta annaga waa soo jeediyey ayaa inta isbare loo dhigtay halkaan shir jaraa'id lagu qabto waxaa la yidhi lama geen karo baarlamaanka adigoon nala heshiinin
waa doodda gaaban oo ku saabsan ama idhahda barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo sidoo kale ku saabsan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya iyo muranka ka taagan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo wararkii u dambeeyey ee weerarada khaza marka horese kusoo dhowaada warkii dunida diyaaradaha israa'iil ayaa barqanimadii maanta mar kale duqeeyey xerada qaxootiga ee nusayraat ee bartamaha marinka khaza halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan qof sida ay sheegtay warbaahintu tobaneeyo kale ayaa la la-yahay oo laga cabsi qabaa in ay ku hoos jiraan burburka duqaymaha ayaa ka socday deegaano dhowr ah duqaymahaasi oo isugu jiray kuwo dhulka ah iyo kuwo badda iyo cirka ah waxaana duqaymaha madaafiicda lagu garaacay deegaano ka tirsan waqooyiga marinka khaza subaxnimadii jimcaha daraasiin muwaadiniin ah ayaa lagu dhaawacay laguna dilay duqaymo kasoo cusboonaaday deegaano dhowr ah oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta duqaynta dhanka cirka ah ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa bariga magaalada khanyonis waxaana halkaasi ku dhintay koob iyo toban qof tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen bartamaha marinka khaza diyaaradaha israa'iil ayaa duqaymo isdaba joog ah ku qaaday xerada almakhazi taasoo keentay in ugu yaraan afar iyo toban qof lagu dilo duqayn lala beegsaday laba guri iyo dadkii deganaa diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobterka ayaa rasaas ku furay guryo ay degan yihiin dad shacab ah ilaaha caafimaadka ayaa sheegay in hal qof uu dhintay iyo tiro kale oo dhaawac ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaano ayaa iyaguna sidoo kale loo adeegsaday duqaynta agagaarka masjidka shuhadada ee xerada nusayraad wafdi ka socda ururka xamaas ayaa lagu wadaa in ay maanta gaarhaan magaalada qaahira ee caasimada masar wafdiga ayaa lagu wadaa inay gudbiyaan jawaabta ururka xamaas ee hindisaha nabadda ee ay masar soo bandhigtay hindisaha masar ayaa toddobaadkii hore loo bandhigay mas-uuliyiin ka kala tirsan xamaas iyo xarakada al-jihaad alislaami xilli ay madaxda labada urur booqasho ay ku tegeen qaahira ila wareedyo ku dhow xamaas ayaa u sheegay wakaaladda wararka faransiiska in hindisaha masar oo ka kooban saddex weji uu dhigayo xabad joojin la kordhin karo iyo in si tartiib tartiib a loo sii daayo tobannaan maxaabiis ah oo xamaas u xidhan si loo soo daayo maxaabiista falastiiniyiinta ee ku xidhan israa'iil taasoo ugu dambeyn horseedi doonta soo afjaridda dagaalkii dhacay toddobadii oktoobar sida laga soo xigtay ila isku dhow hindisaha ayaa sidoo kale qeexaya samaynta dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ka kooban farsamo yaqaano kadib udahadal ay dhammaan kooxaha falastiiniyiintu ka qayb qaataan oo mas-uul ka noqon doona maamulka marinka khaza kadib dagaalka iyo dibdhiskeeda maraykanka ayaa badda cas ku riday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada lidka maraakiibta oo ay rideen kooxda ansaarullah ee ururka ama kooxda xuutiyiinta ee yemen taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in markabka burburiya ama markabka gantaalaha ee u s s mason uu fuliyey howlgalka isagoo aan wax khasaare ah soo gaarin siddeed iyo toban markab oo meesha ka dhow xuutiyiintu waxay u hajabeen maraakiibta israa'iil ee ku sii jeeda dalkaasi si iyagoo sheegay in ay qaban doonaan maraakiibta israa'iil ee u socota israa'iil ee maraysa badda cas haddii aan laga qaadin go'doominta gaza islamarkaana dagaalka la joojin tani waxa ay ku kaliftay washington inay isku daydo inay abuurto isbahaysi badeed oo caalami ah oo hoos yimaada amaba loogu magac daray ilaalinta barwaaqada kaas oo weli aan sifooyinkiisu caddayn intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa dalka jabuuti ka soconaya gogol xaadhka wadahadallo dhex mara soomaaliya iyo somalilan wariyaheenna sagaal saciid faarax ayaa warbixintan kasoo dirtay jabuuti
waxa uu maanta kulan uga bilowday hoteelka kambiski labadii wafdi ee ay kala hogaaminayeen labada madaxweyne madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo kulamadaasi dib loogu sii ambaqaadayo wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac kulanka labada wafdi oo saacado qaatay markii uu dhammaaday ma jirin wax wara oo saxaafadda lala wadaagay iyadoo kulankaasina saxaafaddu ay bannaanka ka joogtay howlwadeennada kulankaasi ayaa warbaahinta u sheegay in saacadaha soo socda war murtiyeed lala wadaagi doono warbaahinta dhinacooda madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo isagu shirkan dhexdhexaadinaya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa iyaguna si gaara shir u lahaa maanta kaasoo oo isagana ay albaabada u xirnaayeen dhammaan shirarka socda ayaa waxaa looga arrisanayaa sidii dib loogu sii ambaqaadi lahaa kulamadii iyo wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan kuwaasoo lagu raadinayo sidii dadka soomaalidu ay xal waarto u gaaraan kulankan ayaa ah kulankii ugu horreeyey ee labada dhinac ay si rasmiya isku soo horfadhiistaan iyadoo labada madaxweyne sanadkii tegay bishan oo kale ay ku kulmeen munaasabad ka socotay dalka jabuuti kaasoo aan ahayn kulan shaqo sagaal siciid faarax v o e jabuuti
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda waxaa ku saabsan yahay dooda dhanka wax kabeddelka dastuurka waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaana aga xasuusinah in idaacadda caawana aad ku dhegeysan doontaan dood kale oo ku saabsan qaabka ay u socdaan dagaalada ka dhanka al-shabaab iyo caqabadaha hortaagan
ad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ajandayaasha waaweyn ee hadda saaran miiska waxaa ka mid ah wax ka beddelka iyo dib weegista dastuurka soomaaliya ama dhammaystirka dastuurka ku-meel gaarka ee soomaaliya arrintan waxay xilligan hareynaya doodo waaweyn oo ay qabaan siyaasiyiinta qaarkood xildhibaanada labada aqal iyo bulsho kale waxaase dowladdu ay sheegtay in arrintan muhiim ay tahay maadaama muddo dheer wax ka beddelka dibweegista dastuurka loo soo ballamayay xilligan ay tahay wakhtigu habboonaa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya oo marti ku ah oo inta uu socdo bal arrintan nala jeexjeexi doona la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka senator hore xuseen sheekh maxamuud sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo ka qaybgeli doona xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka iyo broftor liibaan ciise oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed ee bulshada rayidka arrintan sida dhow ula socotay dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin soo dhawaada waa dhownahay waad mahadsan tahay okay aan ku horeeyo la taliyaha madaxweynaha xuseen maxay tahay waxa ugu weyn hadda miiska saaran markay timaado arrinta dastuurka oo si weyn isha loogu hayo muxuu yahay ujeedada madaxtooyada soomaaliya
abduqaada waa mahadsan tahay sidoo kale xildhibaan yuusuf iyo doctoorkana waa salaaba waan ku faraxsanahay barnaamijka inaan iskala qayb galno ummadda soomaaliyeed dhegeysan sidoo kale dhegeysanaysa sida aad sheegtay dowladnimada soomaaliya ayaa waxa ay soo sameynaysay horumar labaatankii sana ugu dambeeyey ugu dambeeyey ka fiican laga soo qabtay dabcan waxaa socdaa horumar badan oo aad aragtaan oo muddana soo socday dowladda haddana mataqaana ay dardargelisay oo tan amniga ugu horreyso oo oo natiijadeedii horra ahayd hadda ciidankii xoogga soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga soomaaliya ay la wareegayaan ammaankii dalka tartiib tartiib waxaad aragtaan mataqaana inay shaqooyin badan socdaan oo dhanka amniga ah waxaa socda shaqooyin kale oo la xiriira dhanka siyaasadda iyo soomaalida inay mataqaana siyaasiyan ayada ismaamusho oo isku kalsoonaato dastuurka marka wuxuu kamid yahay qeyb weyn oo kamid ah dowladiska soomaaliya iyo dokumentigii siyaasadda iyo shacabka soomaaliyeedda siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed bay ku heshiin lahaayeen marka sidaas ayuu muhiim u yahay muddo nasiib daro mataqaana laba tobankii sane lasoo dhaafay iskudayo ay socdeen dastuurka inuu baarlamaanka tabo miiska la geeyo sida hadda ajende looga soo dhigay oo dowladda hadda ay ahmiyadda iyo hortabinta koowaad ay u siisay dabcan fursadaas weli may soo helin hadda oo caqabadihii ugu waaweynaa lasoo xaliyey waa nasiib wanaag in uu baarlamaankii federaalka soomaaliya maanta uu hor imaanayo oo doodiisu ay si fiican u noqotay national agenda aana rajaynayo baarlamaanka in waaji ka guto soo jeedimaha golaha waantashiga qaran waan gartay aad baad umahadsan tahay xuseen sheekh waa kugu soo laabana xildhibaan yuusuf gamaadiid arrintan mowqifka dowladdu waa cad yahay dabcan muddayna soo socotay in wax ka bedelka iyo dhamaystirka dastuurka kumeel gaarka adiga iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaanaha oo hay-adaha dowladda ku jiro maxaad ku qoonteen
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin sallallahu calaa sayidina maxamed talyaha madaxweynaha doctor xuseen saaxiibkey iyo doctor miilan iyo cabdiqadir okey waa idin salaama adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba walaal maana dastuurku waa shay aada u muhiim ah inuu dhamaystiro waana waafaqsanahay waxa weeyaan anagu waxaan xoogaa uu dursannahay waxa weeyaan arrimo la isa saarayo oo runtii soo jeedinta qaar ka mid a golaha wakashi qaran ay soo jeediyeen iyo systemka ama nidaamka hogaanka hadda jooga maxaa ku rabitaankiisa oo aan aaminsannahay dalasha dastuuraysa ku xirnayn ee bedel dastuur uu yahay ujeedkeedu oo qabisaadka dowladnimada iyo qaabka hadda soomaalida ay ku heshiisay dhammaan ka yara bedelan qaabkaas iyo sida wax loo wado oo aan dhaliilsan nahay oo sifada sharciga aan ahayn ayaa diidan nahay dastuur in dhamaystirmaana diidanin sida socoto qof kastana ay ogsoon tahay dastuurka soomaaliya in la dhamaystiraahi iyo dhamaystirkiisaba cutub dhan oo cutubka shan iyo tobanaad la yiraahda ayay ku qoran tahay hay-ada ayaa inoogu xil saaran habraacyada la maraya dhammaan halkaasay ku cad yihiin waan gartay waxaan ogsoon nahay soomaaliya markay kadib shirarkii heshiisiin aada u tiro badanaa la galay axdi qarabeed ayaa marka lor la sameeyey oo carta jabuuti kadib indakati kenyanka ah axdi qarameedka federaalka haddana la sameeyey shirar dheer kadib dastuurka kumeelgaarka la sameeyey waxa base looga dhigana waxay ahayd soomaaliya dad qabaa isulaayay kala yardoobay meel aday kala istaagay oo siay isku aaminaan ay adag tahay awoodda federaalka ama awood qaybsiga ku dhisa nidaamka federaalka ayaa lagu heshiiyey si marka waxaa loo diyaariyey dastuurkani dadkuba la isu fahmaan ilaa marxaladaas laga gudbo xaalad isku is aaminaan iskuna kalsoodaan sistamka dowladnimadu dhammaan hay-adihiisa kala duwan hadday cadaaladda ahaan lahayd iyo hadday fulinta ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd ay waan gartay khalilaan yuusuf aan aan kugu soo laabto aan kugu soo laabto bartor libaan ayse arrinta dastuurka dowlado kala duwan baa dabcan soo maray kumeelgaarkii ugu dambeysay ilaa hadda marka sana waa lagu ballamaya marka xilligan maxaa muhiimhay kula tahay in in diiradda la saaro si dooda madaxtooyada aan u dhegeysano mar kale
bismillahi horta waxaan salaamayaa saaxiibaday igula jira dooda xildhibaan yuusuf gabaadiid iyo sidoo kale senator xuseen sheekh maxamuud yaan salaamaya iyo cabdulqaadir iyo dhammaan dadkana dhegeysanaya ilahay waxaan ka baryaynaa inuu horta tawfiiqdana waafajiyo midda labaad waxaan isleeyahay arrintan oo hadda ay taagan tahay dastuurka iyo wax ka bedelkiisa iyo dhamaystirkiisa waa mid soo jirtay oo soo socotay laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu go-aansaday wixii hataa qeybtiisii hore fatradii hore ee farmaajo ka horreysay u suuro gelin bal calal aqal inuu isagana hataa la dhamaystiro marka dhamaystirka dastuurka waxaan u maleeyaa din ahaan wax muran kama taagna oo dadku waa waa la doonayaa qaybo faraka badanna yani waa hadda guddigii golaha wadatashiga qaran heshiisyaha laga gaaray ha noqoto hanaankii cadaaladda ha noqoto waxyaalaha sidii federaaleynta iyo loo samayn lahaa meelo badan ayaa laga gaaray qodobada badanna way harsan yihiin marka hanaankii loo bedeli lahaa loo dhamaystiri lahaana waa la isla gaaray bes un waxa yani hadalka ka yimi kulankii ugu dambeeyey oo ay yeesheen golaha yani sanadkan bilowgiisii abriil yaa filayaa in ay go-aanka uu ka soo baxay uu ahaa in arrimaha dib loo eegaayona lagu daro nidaamka maxaa la yidhaahdaa dalka oo uu ka bedelmo madax madaxtooye heykelka dowladnimada
ha heykelka heykelka in yani laga samay iyo habka doorashada oo laba xisbi lagu soo koobay iyo waxyaalaha noocaa ah un lagu daro oo la sameeyo marka taas ayaa waxay keentay laleeyahay kuwa waa wax loo jiray bay ahayde maxaa kuwii hore ee waaweynaa ayaa weli qabyo noo ah kuwana waa maxaa midaas xooga loo Waan gartay. waan gartay
laga muujiyo Aan ku- marka aan- taaba u baahan in laga laga wada hadlo aan ku laabta xuseen Eh, xuseen sheekh dabcan wax ka bedelka dastuurka iyo dib u eegisu waa waa arrin dastuuriya oo lagu ballansan yahay laakiin arrinta la xiriirta heykelka dowladnimada ee arrinta madax madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo labada xisbi iyo ujeedooyin gaar ah laga leema is leedahay in in qolo gaar isku cabirayso si- sida doodu qaar ay qabaan xildhibaanada maxay tahay macnaha gaar ugu jiro waa mahadsan tahay horta mataqaanaa dabcan haddii laisla qiray in dastuurkii soomaaliyeed ee muddada soo socday oo rabitaan siyaasadeed iyo ka go-naan la-aan madaxda federaalku waxaa yirnaa inta badan hadda miiska u saaran yahay baarlamaankii federaalka soomaaliyana ay joogto inay aragtidooda dhiibtaan oo marka dambena cod u qaadaan iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan oo wax horta lagu farxo haddaan guud ahaan la isku diidanayn dastuurka dowladdana muhiimadeeda koowaad taasa muhiimada labaad dowladda mataqaana issuskii arrimaha wadaxaajoodada u baahnaa oo uu intooda badan dastuurku sheegay oo labaiyi tobankii sane lasoo dhaafayna loo xayirnaa ay dowlad goboleedyada dood inta lala daray laga soo heshiiyey mid kamid a marka boqol afartan iyo saddexda qodob oo dibweydista lagu samaynayo dhammaan sida uu xildhibaan yuusuf sheegay tilmaamayo codurka shan iyo tobnaad ayaa mid iyo laba ka mid a qodobada waxaa ku jira arrinta mataqaanaa nidaamka ma- dowladnimada ama nidaamka fulinta la yidhaahdo ama mataqaanaa nidaamka xisbiyada iyo dowladnimada ku saabsan shan heshiis oo waaweyn oo dowladnimada dalka ku saabsan ayaa mid ka mid a labiiyo toban qodob oo ka mid ah hal qodob oo ka mid ah waayo horta Een, ayadana mataqaanaa madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xaqay ulahaayeen inay suru jeediyaan taladooda taladayna waa soo jeediyeen ummadda soomaaliyeed baarlamaanka ay ka dhexaysaa haddii aan usoo noqdo marka nidaamka madaxtinimada dalka ama fulinta la yidhaahdo Maxa- maxay tahay macnaha ku jira oo oo- oo- oo dowladdu u danaynaysa hadda waxa gaarka ay ku jira ma noo sheeg dowladda waxay u danaynaysaa lixdankii ilaa maanta ayaa mataqaanaa nidaamkaas fulinta noo yaala oo maanta u furan in laga doodo dastuurkii maadaama uu furan yahay ayuu nidaamkaa noo soo shaqayn waayay waxaa la socotaan cabta labadii kun ilaa hadda lix madaxweyne lix iyo toban rays wasaare ayaa dalkan soo martay maalin walba rays wasaare iyo madaxweyne isku dhegan dowladda inay shaqayn weyday sidaa darteed een, in nidaamkan fulinta uu noo shaqayn waayey ayaa keentay in proposalkan la keeno Een, macnaheedana waxaa waaye laba kun iyo lix iyo toban proposalkii ay soo jeediyeen gudida dastuurkii baarlamaankii sagaalaad saddex option ay soo jeediyeen in nidaam madaxtooye la qaato ama in nidaam ba- baarlamaani toos loo qaato ama nidaamkeena isku dhafka ah in si fiican loo qoro oo la hagaajiyo Ah, baarlamaankii tobnaad oo aniga aan guddiga dastuurka ku jirayna saas oo kale ay soo jeediyeen soo jeediyeen soo jeediyeen Een, go-aan mataqaana wuxuu u baahnaa siyaasi in laga soo gaaro go-aankii siyaasiga wuxuu noqday nidaamkan aan ku bedelano mataqaana ay madaxdii qaranka iyo kuwii dowlad goboleed ay soo jeediyeen nidaamka hadda noo yaala nidaam madaxtooy aan ku bedelano dalka aan sidaa ku fiirin haddii saaxiibada yuusuf iyo dad kale ay concern ka qabaan doodaa u furan waa midda Aan- maalmahan dhan maqtaana dooda aan aan aan fursad aan fursad siina bal xildhibaan yuusuf xildhibaan yuusuf concernka aad qabtaan in in dastuurkii laga shaqeeyo dib u eegis lagu sameeyo dabcan go-aanka ugu dambeeyana baarlamaankaa gaaraya marka intaan hay-adihii dowladda la gaarin walaacan aad banaanka keenteen muxuu yahay maad uga doodaan hay-adihiina dowladda dhexdooda
aad baad u mahadsan tahay walaal annaga concernka aan qabnaahay sida hadda ay howlaha ku bilowdeen ee dhaqaaqyadu horta een, waxa weeyaan wuxuu ku salaysan yahay habraaca dastuurka dowladiisa loo marayo iyo sida yacni siyaasadda loogu milay iyo waxyaaba hadda suuragal baan ahayn oo dabaashir dastuurka aan ku xirnayn oo rabitaana gaar ah aan maxaan ku rahdaa qista qad kastaban ay tahay aan aaminsanahay inay yihiin maxaa ka mid ah bal da- dul istaag maxaa ka waxaa mid ah ka mid ah inaan dalku uu ka guuro nidaamka baarlamaaniga uu ku guuro nidaamka madaxtooyada taasi kuma xirno in dastuurka la dhamaystiro wadamo badan oo hormaray ayaa parliamentarian la mid ah annaga oo oo ogsoontihi dhammaan oo aan la tirin karin waxaa ka mid ah nidaamkan oo laleeyahay axzaabta badan oo dalkeen uu ku dhisan yahay oo cutubka koowaad ee dastuurka ifaqa jamhuuriyadda wuxuuna farayaa uuna leeyahay wax kabedelka koowaad ee dastuurka lama taaban karo saa damaanad qaadayo cutubkiisa shan iyo tobanaad ee wax kabedelka dastuurka markii la tago wuxuu ka bilaabanaya qodobka boqol soddon iyo laba farqadiisa koowaad wuxuu damaano qaadayaa cutubka koowaad ee dastuurka in aan waxba laga bedeli karin waxbedelka isbedelka koowaad ama diidista koowaad isla sidaas oo kale isla cutubkaasi waxaa ku qoran ko in dalkaani dal federaala oo maxaan ku radaa nidaamka awood qaybsiga ee ku dhisan nidaamka federaalka uu ku yahay ko inuu nidaamka yani uu yahay nidaam wuxuu ku salaysan yahay dal yani nidaamkiisi dowladihiisa ay ku dhisan tahay nidaamka axsaabta badan xisbiye badanna waa wixii saddex ka bilowda waayo laba waxa weeyaan waa la yaqaanaa oo laba waxa weeyaan ma aha jamac ma aha marka cutubkii koowaad naftigiisa oo mabaadi'dii dastuurka damaanad qaada inaan hadda la taaban karin ayaa waxaa la soo jeediyo dowladda priority u ah in la bedelo oo ay ka mid tahay xisbiyada in laba lagu soo koobo labana dee ma baqaan adduunka meel ay ka dhacday ma jiro laakiin laakiin xildhibaan yuusuf ayaana marka xisbiyada goynaya meel ay ka jirto wa- waan gartay laakiin xildhibaan yuusuf doodahaas oo dhan waxay imaanayaan golaha soomaha
wa wa waxa weeyaan golahu golahu way imaanaya laakiin waxaa jira golahu dastuurka markii baarlamaanka la horkeeno wax kasta oo sharci ah oo la horkeeno baarlamaanku waxa aan wax dastuurka waafaqsan ama ka hor imaanaya ama uu asiga ka digay ama joojiyay lama keeni karo lama qaybin karo waa sharci ka hor aana ka digayna oo leenahay waxyaabaha aan sharciga ahayn ee maangalka ahayn ee dardarka iyo rabitaanka gaarka ay wadaan ha laga daayo golahu dastuurkana maxaa ku reeya yaan la siyaasadaynin sida loo dhamaystiraya iyo qodobada dastuurka dowlamadana ku xir meesha waxa waaye lafaqyadii ku cad yihiin jadwaladaas kuwaas ku qoran aan dhamaystira dhammaan marka saaxiibadan marka iyagaa wixii caqabad ka dhigayo wax aan hadda lagu tiri karin in la bedela oo mabaadi'da dastuurka ee bas waxaan ogsoonay dhammaanteed dowladnimadeenu waxa weeyaan halkay maraysaan ognahay dastuurka markii la samaynayana dadka shakiyey islaayey isbaabi'iyey oo difaac isugu jiro wax isku hayn karaa laga dhigay duruufihii shalay jiray weli way jiraan way taagan yihiin oo hadday dowlad dowlada qaarkood kasii maqan yihiin badaanka ka joogaan waxaan leenahay marka ruqoobadan mabaadi'da hadda yaan la taabanin dastuurkana damaanad qaada xagga inoo dhiga waxa kale ee dowladadana dhamaystiraya oo dastuurkana uu baneeyey waxyaabaha gaarka aan ku xirnayn aan dhamaystirna Wa- waan Halkaas gartay.
way doodeena anagu ma ahan wax oo dee inaan dastuurka la taabtano balansanaa diidanahay ma aha waan gartay Eh, barsoor liibaan labadan qodob oo si gaar aad moodeen xasaasiyadii kaga qabaan siyaasiyiintu aan ku horeeyo arrinta la xiriirta madaxweyne madaxweyne ku-xigeen wadanku inuu aado oo dalku yeesho maxay uga dhigantaha soomaaliya ma is leedahay way waa loo gudbi doonaa khilaafyada iyo isqabqabsiga siyaasadeed ood ogtaha mar walba in xilliga gebagabada doorashadu wadanku madaxaas la galo maxaynu ka baran karnaa
Een, bismillah ani waxay la tahay een, arrinta een, nidaamka madaxtooyo ee, waa la soo jeedin karaa waa sidii la sheegay shuljeednimada hore ayay u jirtay Ee, oo lalahaa markan baan qaadanaa waxyaalaha marka isbedelka lasoo jeedinaya ayay ku jirtaa Een, een, yani een, waana waana yani waxay xoogaa eh, madaxtooyada iyo nidaamka uu yahay ama haykalka dowladdu wuxuu aad muhiim ugu yahay isku haynta marka eh, dadku ama dad badan baa waxay ku doodayaan in yani iyadoo ay bannaan tahay lasoo jeedin karo waxna laga bedeli karo oo hadda eh, cutubka koowaad yani si sa- si si cad uguma jirto oo uguma jirto inaanan dhinacaad yani laleeyahay nidaamka oo uga jirto laakiin markii dastuurka la qorayay waxyaalaha loo jeediyay ayaa waxaa ka mid ahaa ummaddan wax isku hayn kara eh, nidaam oo wakti dheer ah oo talis- kala talisnimo ayay soo martay marka waxaa la jeediyey qabaa'il kala duwan ayay isku haystaan marka nidaam oo kala siinaya isku dheeli jiri kara saasuu dastuurku qodobadiisoo dhan u yahay taa marka waa qodob Ee, muhiimadda ugu muhiimsan waxaa weeye ee, marxaladan ma ku habboon tahay in lasoo jeediyo mise ma aha oo waa mar mar waxyaalahan kale ayaa u baahan horteginta leh ayaa u baahan waa intaa keliya taana waxay la tahay soo jeedin madaxdu way leedahay laakiin waxa weeye inaan lala bedejin in aad dood fiican laga furo oo bulshadu dhan ay ka wada qayb gasho arrintaana maanta waxa weeye een, dhowr malafaad oo waaweyn ayaa yaalla marka waxay u baahan yihiin ilaa laga gaaro wadar ogol laga gaaro yay u baahan tahay qadiyadda madaxtooyada iyo qadiyadda kale ee ah taas aniga waxaaba dhinaca madaxtooyada waxaa igala culus waxaa igala culus ee, midda axzaabta leanna waa waan waan dul istaagayaa wa- wa- waan- waan u soo socdaa socdaa waa usoo socdaa aan aan ku laabto xuseen sheikh la taliya madaxweynaha arrimaha dastuurka dabcan soomaalidu way kala shakisay daruufo iyo dagaalo sukeeye waxaana la rumaysan yahay in madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu marka ugu dambeysee doorashadu ay isdheeli tiraan oo hadday isku aragti noqdaanba meelaha qaar shaki badan geli lahaa in doorasha dhacdo marka ma waxaad dooneysaan aragti madaxweyne oo wadanka lagu maamulo cid baarsi garaysan la heli weyn doono dood saasay qabaan dabcan dadka siyaasiyiinta marka yaa yaa isku dheelitir samayn doona haddii madaxweyne madaxweyne la simo wadanka soo walacsi idima muuqdo
wa waa mahadsanta abduqaadir doctoorka iyo xildhibaankana waa mahadsanyi sidoo kale hal shay horta marka aan ku hormaro waxaan dareemaha oo junkeeda ugu jiraa siyaasiyiinta soomaalida in badan oo ka mid ah siyaasii kale ee xilka markaas haayo inay lugaha ku dhigaan ayaa mara badan mataqaanaa lagu xantaay oo lagu timaa ani marka meelaha qaar markaan fiiriyo waxaa ii muuqata ooyinta orgeysa weyn oo ah in ma aragtay waxaa laakiin laakiin xuseen adaa ku watee tusaalaha ugu fiicanda waa waa saaxiibada hadda madaxtooyada jooga oo madaxweyne xasan iyo iyo hogaankii mucaaradka de waxay si weyn kaga soo horjeedeen nidaamkii horreeyey marka tusaale fiican baa tihiin
waa fiican tahay waa fiican tahay maxaa laga soo horjeeday markaas anaaba kamid ahaaye mataqaana oo mucaaradka waagaas kamid ahaaye madaxweyne farmaajo systemkiisii waxaan kasoo horjeednay in mataqaana dastuurkan anaa kamid ah guddigii iyo maalin walbaan dhihi jirnay dawladdaa naga soo horjeeday baarlamaanka in la geeyaan ku dagaalami jirnay waana naloo diiday dawladdii farmaajo ayadaa noo diiday
meesha kasii wad marka maantana extension aa yaalo maanta waxaa yaalo ajenda dawladeed oo dawladda aragti ay keentay marka aniga dareenka igu jira waxay tahay siyaasiyiinteena saaxiibada ah ee xasan sheekh iyo dawladdii saaxiibadii shaqay fiicanay waddanka ka qabsadeen oo mataqaana deen afintiyaa laga shaqeeyey oo cunaqabateyntiyaa laga shaqeeyey oo dalka xoreysiisaa socoto oo dastuurka hadday ku darsadaan waddankan ayagaa qaalun doone halaga ha laga dhacsho haddaanay ahayn madaxweyne dawladdii oo dhamaa barnaanka soo istaagtay oo leh hana lala hadlo waxaana rabnaa in laga wada hadlo soomaaliyey baarlamaankii ama hadiida hama ogolaadee intaas waxa ka badan oo meesha yaalan ma garan inay aragti soo jeediyaan dawladdii dawlad goboleedyad maa loo diidan yahay in mataqaana dawladnimadii hore u dhaqaaqda maa la diidan yahay horta taas ayagaa ka jawaabahay labo waxaa su-aashaa iweydiisay oo ah yaa isdheelitiraya ma ra-iisul wasaare iyo madaxweyne fulinta iskula jirta ayaa isdheelitiraya nidaamka dowladnimada iyo wixii annaga weligeenba aan soo arki jirnay ee saddexdii laakiin laakiin markaad dib u fiiriso taariikhda allah u naxariiste marxuum cabdul haye cabdiqaadir su-aashaan kuweydiinaya waxay tahay saddex laamood dawladeed oo mataqaana garsoor iyo fulin iyo mataqaana sharci dejin ayaa isdheeli tira ee laba fulin iskala tirsan inay isdheelitiraan dawladnimadeenna waxay mataqaana ku baabacday waa baarlamaan xoogan oo la xisaabtami kara fulintaan u baahannahay garsoor xoogan oo mataqaana shuruucdii dalkan si fiican u dhaqan gelinaya oo cadaaladda ka shaqeynaya u baahannahay laakiin madaxweyne ra-iisul wasaare isku qataarmaaya inay mataqaana dalkan isku dheelitiraan dawladnimo ma ahan saaxiibada dib ha isugu noqdaano hadday nidaamka madaxtooyada ay diideen nidaam mataqaana baarlamaani ha faafaan ama nidaam kale oo dalku ku shaqeyn kara hala keeno xildhibaan yuusuf aye
aad baad umahadsan tahay walaalka horta waxaan usheegayaa kheyr laxsiyo xuseen waa mahadsan yahay horta deen afintan iyo maxaanku dhahdaa xooloqateynta hubka laga qaadayba muddo dheer ee soo socotay hadda waxa weeyaan uun rajmarkida u dhinaay ayaa un xoogaa waxa weeyaan dee ugu danbaa xil hortooda horta la dhadiyey reportkii soo baxay inay ku qoran tahay toban iyo dhowr sano inuu soo socday marka horta waxa iyaga hadda un la dhamaystira ama laga shaqeeyay maahan shaqo la wada qabtay oo mas-uul wadareed ah oo maxaanku dhahdaa cid walbaba ay dhankii xisaarneed kasoo qabatay ciddii joogtay ahayd xilliga ugu badnaana dee dawladdan ka horreysay ayaa la qabtay adagoo hadda aniga xuseen labadooda barnaamij ku jiro maxaanadan ku helna laakiin de qofku wuxuu qabtay loo loo qiro ayaa loo baahan yahay taa marka intaan kaga soo tago waxa weeyaan horta waxaan wada aaminsannahay dhammaanteenba oo wada ogsoonnahay dalkan halka uu ka yimid iyo maanta meesha uu joogo iyo waxa taagan sida ay yihiin annagu waxaan taagannahay number one wareedahaya dastuurkan in la dhamaystira cidna ma diidana wax dooda ugu badan ay ku celiyaan saaxiibadeena madaxweyne iyo ra-iisul wasaare qoorta isu gala waayo ra-isul wasaare iyo madaxweyne dumadoodan ay ka jiraan qoortan isuma galaan ashkaasta iyo systemka ma shaqeey waxa weeyaan shaksigaa shaqeeya systema horta wax shaqeeya marka hadday shaqada iyadii qaban karin ayaga hadda hanuur annaga tiimkeenaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare kuma shaqayn karno waa wax dood taagan waayo laakiin dunida inteeda badan ayaa marka horta maxaan ku rahdaa sida hadda isugu dhex jirno naftigeeda ama sida aan nahay ku shaqayso dad badan aa ku shaqayso intaa markaan kasoo laabto waxa weeyaan annagu waxaan taagannahay walaalayaal dastuurkaa la dhamaystiro waa ogolnahay waxyaabaha la dhamaystirayana way cad yihiin khasaha loo marayna waa cad yahay afraa inaan sidii si aan ahayn iyo dadaan shaqo ku lahayn iyo go-aana maxaan ku rahday sanka la iska gelinayo oo waajib aan ahayn in la qaato xildhibaanada iyo dad kale ay shaqada ugu taalo iyo doorasho maxaan ku rahday arrinkan cutubka koowaad oo hadda annaga aan sheegnay oon leenahay mabaadiida asaasiga ee ku cad yaan la taaban aan leen horta wadda halkaas ay ka taagan tahay waan gartay laakiin laakiin cutubkan hole yuusuf cutubka shan iyo tobanaad ee aada leedihiin ha lagu dhex shaqeeyo m- muxuu ogol yahay dabcan dadku bana kula fahmaan
nin cutubkaasi horta waxa weeyaan hay-ado madax bannaan oo guddiga madax bannaan ee guddooyis dastuurka iyo guddiga la socodka iyo hergelinta dastuurka oo baarlamaan ka kooban laba guddiyaa jiro oo guddigaas madax bannaan ha ka soo shaqeeyo kan iyo asaga wada shaqeeyo midkan baarlamaaniga iyo dowlad goboleedyaduna maxaan ku rahday markay wixii la shaqeeyaan kadib ay la soo eegaan ayaa golayaasha usoo gudbiyo golayaasha si furan ayaa looga doodaa sida ay u arkaan danta danta inay ku jirta ayaa loo maxaan ku rahday loo marsiiya oo sidaasna ku socda loogu talagalay waxaan aragnaa marka dee madaxweynihii qaranka oo waajibaadkiisa dastuuriga ahna meel dastuurka inuu ka shaqeeya ka qornayn inuu leeyahay saasaa looga shaqeynaya saasaa loo ansixinaya gacanta ayaa laga dhigaya intaa la yeelaya oo wax khayro dastuuriga oo khayro sharciga wa waxaan aragnaa Xildhibaan Yuusuf xagow ka dhahay hole yuusuf dee meel fagaara waa waa caddahay waa soo bagaaba'aynaa waa cid kasta ugu fida waa la wada dhageystay wuxuu ka dhahay ayd uu ka dhahay goobo iyo shirar oo annaga dee dad hey ugu hey marka la wada gala arrimaha wuxuu khuseeya sheegay labadaba de uu ka dhahay.
xildhibaan yuusuf inuu baarlamaanka geynayo halkaa looga doodi doono tala la gelin doono uu sheegay intaasaan haynaa laakiin meel hadda uu ololo gaara kaga sameeyey qaabka dabcan fiyood fiyoodu ma hayso hadda qada madaxweynuhu annaga annaga oo dad maxaan ku rahday dadka arrinkan konseenka ka qaba sida wax loo wadaa waa lala fariistay dad baan u dirnay wuu ku yiri annaga gacantaagaan rabnaa gacantaaga waxaan hayna ma aqbalin wuu ku yiri waan waxaan ku gartay rahday gooba uu ka hadlayna wuu ku yiri Waan gartay.
inuu dhex galaba ma bahanba arrinkaas waxaan rabnaa dastuurka madaxweynuhu asagaa lagu doortay bedelkiisana hayadan u xilsaaranay halla ixtiraamo waan gartay saaxiibadayna waxaan rabnaa oo walaalkii Dr. Hussein ka mid yahayna inay talooyinka saxda ee ku habboon ee madaxweynuhu sidaa inay dhiirigeliyaan taa markaan kasoo laabto Mhm.
walaalow dood in isku daaliya maaha shacabka in jahwareeriyana maaha dastuur inuu dhamaystiraa waa la u baahannahay waa la samaynaya waxa weeyaan laakiin qodobadan ay saaxiibaday rabaan oo la ordayaan oo in baarlamaantariyaan laga guuro oo maxaan ku dhahdaa madaxweyne loo guuro ah oo naftigeeda go-aanada siyaasiga waa looga dhex jira ay leeyihiin ay isteydi kasii maqan yihiin iyo barnaamijkan oo cutubkii koowaad mabaadiida ahay nidaamka axsaabta badan ma ahan laba xisbi oo maxaan ku dhaha annagaa go-aaminayna ah arrinkaasa la diidan yahay duyadeeda maba jirtaba nin madaxweyne markaa fadhiyo xukunkana sii rabo inuu asiga tirada axsaabta tartanka lagu geli doono uu go-aamiyo akadmi waaya axsaabtaas aan noqonayo u yidhaahdana adduunka meel ay ka dhacdeen ma jirto wax la maqli karana maba hanba Wa- waan gartay Xuse- xuseen ahaan markuu laabanno eh, dabcan doodan marka laga yimaado arrinta axsaabta maxaa loo doorbida laba xisbi
maasanta horta mataqaanaa saaxiibadeen oo ma aragtay aan mucaaradka ku soo ahaan jirnay hal qodoba inta aanan taas u gelin aan leeyahay waxay tahay n doodooda markaad fiiriso waxay isugu biir shubanaysaa n midda ah baarlamaanka iyo dastuurka inay ka hor istaagaan horta baarlamaanka uu xildhibaan yuusuf ka mid yahay yaan dastuurkii loo diidin inuu baarlamaanka yimaado annaga waxaan leenahay wixii laga soo heshiiyey baarlamaanka hala yimaado hala keeno hal sana hala doodo ha laga wada hadlo ayaan leenahay waxaa markaas kadib mataqaanaa intaan oo laakiin dhan- laakiin tuhunka xildhibaan yuusuf waa inaad karkarinaysaan oo madaxweynihii faraha kula jiro oo guddiyadii iyo meelihii loogu talagalay aadan aadan u deenaynina eh, dooda maxaa uga jawaabeysaan Eh, haddii madaxweynihii uu uu hawsha karkarina maysan tuhmi karin
madaxweynihii madaxweynihii mataqaanaa inuu ajando soo jeediyey oo uu leeyahay baarlamaanka intuu hor istaagay baarlamaanu shaqadiina gudda annaga waa soo jeediyey ayaa inta isbare loo dhigtay halkan shir jaraa-id lagu qabto waxaa la yidhi lama geen karo baarlamaanka adigoon nala heshiinin madaxdii hore waa ayagaan halkaan maalin walba madaxweynihii intuu u yeeray aqbalay baa yahay mataqaana aan ka wada hadalno aan iswarsano baarlamaankiyaa isbare loo dhigtay baarlamaankiyaa si cad madaxdii hore qeyb ka mid ah ay u sheegeen ay yidhaahdeen baarlamaankan dastuurka wax kama bedeli karo nimanaas kasoo qorqorteen awooddaas ma lahan nimankan saaxiibadeena waxaan isku haysanaa baarlamaanka awoodda iskale cutubka shan iyo tobnaad uu saaxiiba saaxiibkan uu sheegayo soo daliishanayo baarlamaanka inuu dastuurka ka shaqeeyo waa isbaarad baarlamaanka in bahalkii dastuurkii la geeye ah baa meesha taala waxa aan diidanahay waxaa waaye national agenda waaye national debate ha laga galo marka la doodo.
marka hadduu baarlamaanka diido xaggee la aadaysaan xuseen baarlamaanka hadduu diido xaggee la aadaysaan
ya Saciid, saciid.
Xil- xildhibaan xuseen eh, senator xuseen haddii baarlamaanku diidan yahay xaggee rabtaa inaad geysaan oo uga doodaan
baarlamaankii ma diidaneen siyaasad isbaar isbaarad siyaasadeeda loo dhigan rabaa ee siyaasiyiin ay- walaalkii xuseen hal hal su-aal aan weydiiyey haddaad iga raalli noqoto victoria horta baarlamaan ma diidane Eh, adiga diyaar ma tahay dastuurka in haydihiisa loo daayo xildhibaanadu habraha ee baarlamaan dastuurka u ansixin lahay baarlamaankaa la keenay konton iyo toddoba xildhibaana isdoorteen waa on the record waaye konton iyo toddobadoodii konton iyo kow xildhibaan waxay dalbadeen masiir umadeed laguma aamini karo cod aan la hubin oo gacantaag iyo maxaan ku rahda laga been sheegi kare ee sir ha laga dhigo sanduuq ha laga dhigo ku odeeyeen akrintii labaadna way dhammaantay ansixintii markay marayso habaraasan lagu ansixin doonaa soo tarageliseen waa midda aan leenahay gacantaagaan rabnaa aad habeen imaano ku celinaysaan inaad farax ka qaadaan ood ku kalsoonaataan xildhibaanada oo sanduuq lagu oday diyaar ku tihiin adigana xildhibaane waxaan ku weydiinaa maalin walba madaxda saaxiibadeen ah oo aada la joogto oo saaxiibada la tahay miyaanay ku doodaynin baarlamaankan yaa la keeni dastuurka iyadoo laga heshiin su-aashaawan ku damaanad qaadaa diyaaray u yihiin adiga diyaar ma u tihiin inaad faraha ka qaadaan baarlamaankaay dalbadeen waa dhamaatay fiiri dooda way dhamaatay wayna duuban tahay waxaana lagu dambeeyey inay sir tahay diyaar ma u tihiin baarlamaankan in dastuurkii la keeno uu ka doodo oo uu mataqaana dido qodobo qaadadooda waa dhiman tahay xuseenow adiga kasoo shaqeeyay tahay habraha ansixinta waaye waa dhamaatay waxayna dalbadeen xildhibaanadan siray dalbadeen farahan ka qaadaan fargelin ka daysaa diyaabuti waa iga su-aal maxaa maxaa la fargeliyey xildhibaanada ayagaa ismaamulaya ma annagaa mataqaana meesha jooga waa gartay waa mahadsantihiin barser liibaan waad arkaysaa meesha la kala jooga dabcan waxa ugu weynna waa labada qodob maxay kula tahay in loo gudbi karo si dabcan howlihii baarlamaankan usii socdaan dowladnimadina aysan u istaagin xaggee laga aadaa meeshan adag oo siyaasiyiin u badan musharaxiin hore ay qeyb ka yihiin weliba xildhibaano ahoo hay-adihii dowladda ka tirsan
aslan waxay la tahay horta arrintan wax kabedelka dastuurka iyadoon laisku diidanayn laakiin habraaci lagu samayn lahaa ayaa sida hadda doodaa dhegaysanaysa ay ka taagan tahay iyo maxaa hortadin leh waa intaa waxaa loo baahan yahay waxaa ila haboon horta kow qadiyadda waxyaalaha u baahan dood fiican in la geliyadana waxaa kamid ah oo baarlamaanku geliyo ra'yil-caamka geliyo kulli waxaa kamid ah tirada xisbiyada tirada xisbiyada waa soomaali kale udowey waa intaasoo dad oo raba ajandayaal siyaasadeed iyo dad badan oo tartamaya ayaa jira xataa heshiidka golaha wadatashiga qaran uu soo saaray ugu dambeeyey waxaa ku qoran nidaamka xisbiyada badan qodobna wuxuu sheegayaa laba xisbi baan kusoo koobaynaa midna wuxuu tilmaamayaa liiska xiran oo mataqaanaa ayaa habkaas oo hal deegaan doorasho ayaa laga dhigayaa isla markaasna waxaa laleeyahay waa laba xisbi xoogaa waxyaalo fara badan oo waxaa ku jira oo ismaandaaf camal uu ku jiro oo u baahan taana waxaa lagu saari karaa in aada loo yani arrinta raayal caamkana aada looga doodo ayaa la rabaa ani waxay la tahay marka dastuurka waxyaalo badan baa horta yani uu u baahan yahay marka qodobada kale ha la hormariyo doodu iyada kuwa kale oo mataqaana u baahan ee waaweyn oo hanaanka maxaa la yidhahda garsoorka iyo kuwa tanna in laga galo dood yani bulshaweynka soomaaliyeed oo dhan iyo meelo fara badan looga doodo oo ah nidaamka haykalka maxaan wax ka nidhaahnaana ha la yidhaahdo hadda baarlamaankana awoodiisii iyo iyo iyo madax banaanihiisana in loo daayo intaasaa yani aad baad umahadsan tahay barsoor liibaan ayse aad baad umahadsan tahay xusan xaggaaga su-aasha ugu dambeyso dabcan doodaha waaweyn un waa laba qodob siyaasiyiin saaxiibaad ahedeen baa idinka soo horjeeda xildhibaano ah musharaxiin noqday waxa ugu weyna waa in baarlamaanka hawshiisa loo daayo marka adoo soo koobaya xaggaaga xaggee laga aadi doonaa meeshan adag wax cilmi ma ka barateen doodihii hore wixii dhacay
waa mahadsan tahay dor liban waa mahadsan yahay horta hal qodob mataqaanaa waxaan u malaynaa dooda kama taagno in dood laga furo waxaa loo soo jeediyey waayo heshiisyada golaha wadatashiga qaran oo nooc uu doono ha ahaado waxaa ku qoran heshiis walba oo la gaaro waxay hoosaadkooda uu ku qoran yahay waxaa heshiiska ay gaaraan sharci ma noqonayo ilaa baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo horta taasaa mataqaanaa marka waxay furaysaa agenda laga soo dhigay national agenda baarlamaanku u noqday siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed bulshada reerka ha laga doodo kadibna mataqaana go-aanka finalka baarlamaanka qaato halkan marka la joogo way iska caddahay baarlamaankii soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah hawshan guddiga u xilsaartay oo guddiga la socodka la yidhaahdo guddi madax banaan oo sidoo kale u xilsaartay oo guddiga madax banaan ee dastuurka la yidhaahdo ayaga ayaa mataqaana proposaladii n c c isaga wareejiyeen ayagii baarlamaanka isla xisaabtamaayo ayagaa processkooda maamulanaya annaga hal shay aanal ka rabaa inaan soomaalida iyo baarlamaankaba mataqaanaa aan ku sheegno ujeedadii loo doortay issueska qaar oo doodaha laga tago haddii mataqaana nal kaga adkaado oo ra'yiga soomaalida u naga batana kuma dheganin mataqaana waxaan aaminsannahay marka dad dood dood ogol dimuqraadiyad ogol ogol in lawada hadlo lawada doodo soomaalida wax dana lawada qaato ayaa dowladdan hogaamiya dhammaanayso soomaaliya oo dastuur yeelatay oo mataqaana doorasho qof iyo coda qabsatay oo amnigeeda la wareegtay oo ajaanibta intay mataqaana u dhigeen walaalaheenna beesha caalamka xaflado u dhigeen sagoojiyey ayaa annaga noo muuqato aan aaminsan nahay in soomaalida isku qancin Wa- karto waan gartay.
Marka, in wax aan la gaari karin inaan ishaysano inaan xalanno iyo kaandadii afsionis kula noqono dastuurkeen uu qadiyo ahaado ajaanibta ay noo joogaan oo amnigeeda ilaaliyaan saaxiibadeena laga rabaa inay ka jawaabaan dalka meeshan ku haaya ama mataqaanaa dooda ogolaada waa gartay khaliilullah yuusuf gamaadiid ee, dabcan soomaalida laga sugaya wax ka beddelka dastuurka dowlado kale iyo iyo malaa'igna dabcan ta timaada ka shaqeyn mayso marka yaa rabta inay ka shaqeeyaan wax ka beddelka dastuurka yaad yaad la su- intaa ka badaa lala sugaa
cabdiqaadir okay waad mahadsanta walaalo horta waxa weeyaan in ummadda la jahawareeriy lama baahno adiga naftigaada wariyaa tahay mas-uuliyada ku saaran waa inaad aamintaa waxaan kuu sheegayno ood aragtaa naftigeeda waxaan ku leenahay dastuurka hala dhamaystiro waxa dowladadana waxa dhammaan waa lacad yahay qodobo aan ku xirnayn dhamaystirka dastuurka oo rabitaan gaar ah in saaxiibaday rabaan inay meeshaan ku dardaraan ama ay sidaa ay u barto ay rabaan khaliilullah yuusuf Ugu laalaabay dadka karaan.
dadka Waa ma ku soo wada- waa ku dadka soo ma wada- jahawareerinaya noo sheeg waxa aad waxaa rabtaan kamid ah fiiri waa kuu sheegay waxaan ku yiri warheeda parliamentarian in laga guuro oo madaxtooyin loo guuro ma dastuur inuu qabin kara ku- miyaa ku xiran in laga dooda maxaa diidaya soo soo baarlamaankuna dooda ma furo adeerkaasi maba samayn kara fiiri hadda maba samayn karaba waxaa ka horeeya horta dhamay goormaa la samaynayaa halkaasaa su-aasha kaga weydiiyey waxaa la samaynayaa bulshadii kala yardowday ee qabiil qabiil isu laayday ee isteedihii gobollo qaarkood hadda ay ku maqan yihiin markii laisu keeno siyaasiyan oo sagaashan iyo labada degmo ee dalkana amni ay noqdaan ee la xureeyo oo dadku kale si amniga isugu imaan ka- isugu isku aaminaan isugu imaan karaan garsoorkeeda la dhamaystiro maxkamad dastuurka la dhiso oo golihii adeeg adeeg garsoorka la dhiso oo garsoor laisku haleyn karo qof kastaba inuu cadaalad hela ayuu aaminsan yahay la helo maxkamadii dastuuriga ahayd oo haddii khaladaad dowladeed iyo mid dastuur ugu yimaada loo noqon lahaay oo sheekhii laakiin waxaasoo dhan waxaasoo dhan dastuurka asal waa soo maahan
uma ahan waxaa ka horeeya arrimo kale iyo go-aano kale ha ka horeeyo oo iyo waxaa ka horeeya shaqo iyo amni la qabta ha ka horeeyo sabab maaha maxaa arri- iyo in la xiriyo arrimahaas laga heshiiyey Mhm.
Ah, yani ay- ayay ku xiriyin hay-adihii hay-adihii garsoorka ee mataqaana waa laga soo heshiiyey heshiis siyaasadeeda laga soo gaaray taasay u xamilnaayeen hadda waxaa loo diiday gudyadii madax banaayan loo diiday waa soo qoroyin baarlamaanka usoo wadaan ee soo baarlamaankiini haddaa isbaaro loo dhigto oo in la in la ansiyo goormaa marka guddi adiga garsoor la xaliwa sameynaayo yuusuf aa u dayna xaliwa yuusuf aye aad aad baad umahadsan tahay fiiri waxyaabaha dowladnimada ku xiran oo dastuurkaas dhamaystirkiisa ah dhammaan waa laga shaqaynaya waa aqbalaynaa anaa hadda kuu sheegayo waxaan diidana annaga waxa weeyaan gacantaag ha laga dhigo oo markaad weydiisana pressure ay ku saariyaan mid siyaasadi mid waxdana ay kala looga dhaafsanayo oo laleeyahay saa rabaad u qadaynaya waxaasana kaaga bedelanaya doodii xildhibaanadii rabitaankii doodii habraacii dhammaatay oo eeda barsuulihii santuuqaan laga dhigay asxinta dastuurka eeda ka hormaasantihiin taasaan diidanahay haddaad faraha ka qaadaan xildhibaanada rabitaankooda runta waa dhammaatay sidaa lagu soo daabacaya habraacii inuu barsuuli ahaadana wax walba oo dastuurkaas kama dhammaystiraynaa sida ugu dhaqsi haba iyo sida ugu fud weliba sababtuna waxay tahay breshirkiin iyo xildhibaanka madax banaanaanaya wixii aad ku cadaadanaysay iyo waxaa inoogu bedelo ka madax banaanaya asiga iyo ilaahi iyo santuuqa sida danta u u- u odaynaya taa u daaya xildhibaanada dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin ee, aad baad umahadsan tihiin barnaamijkeenii Ma- leeyahay inuu sharciyad u leeyahay in la keeno dastuurka saaxiibadiin kaa hadla adinkana ka jooga inaad mataqaanaa dhammaantiin baarlamaanka- aad baad umahadsan tihiin ee, barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa nagala qayb galay la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka ee, senator hore xuseen sheekh maxamuud xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka iyo profesor liban ciise oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee bulshada rayidka sii dhowna arrinta ula socday dhammaantiin aad baad umahadsantihiin waqtigiina qaaliga
halkaad dhegeystaen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciidamada israa'iil ayaa sii wada duqeymaha iyo dagaalka ciidanka lugta ee ka socda gudaha khaza iyadoo ay muujiyeen in ay ka xun yihiin dadka rayidka ee ku dhintay duqeyn ay axaddii la beegsadeen xero qaxooti tobannaan kun oo qof oo barakacyaal falastiiniyiin ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay kusii qulqulayay magaalada rafax oo markii horeba ay dadku buuxlaafiyeen sida ay sheegtay qaramada midoobay warbixinno ay wararkii ugu dambeeyey qase ka qoreen v o a iyo wakaaladaha wararka ee a p waxa ay noo soo ururiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan weerarada cirka iyo dhulka ee israa'iil ayaa barakiciyey siddeetan iyo shan boqolkiiba dadka marinka khaza ku nool oo dhan laba dhibic saddex milyan oo qof taasi oo keentay inay kordhaan dadka doonaya inay gabaad ka dhigtaan meelaha ay israa'iil u astaysay inay ka nabdoon yihiin weeraradeeda laakiin haddana militarigu ay duqeeyeen duqaymaha goobahaasi ayaa keentay in falastiiniyiintu ay dareemaan inaysan jirin meel ammaan ah oo ka tirsan marinka khaza qaramada midoobey ayaa sheegtay goor dambe oo khamiistii ah in ku dhowaad boqol kun oo qof ay gaareen magaalada rafax ee ku taalla xadka masar maalmihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa u sheegtay dadku inay ka baxaan bartamaha khaza ayna aadaan dhinaca rafax iyo magaalada deerelbalah ee ku taalla bartamaha khaza laakiin iyadoo ay dadku gaareen rafax ayaysan taasi hakin duqaymaha israa'iil ee aagaasi sida ay warisay wakaaladda wararka e p duqayn dhacday xalay fiidkii ayaa burburisay guri ay dad degganaayeen halkaasi oo ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof sida uu sheegay sarkaalka warbaahinta u qaabilsan cisbitaalka al kuweyt ee ka agdhow guriga la duqeeyey dadka deegaanka ayaa jimcaha maanta ah wariyey in guryo badan oo ku yaala nusayraad iyo makaasi habeenkii xalay lala beegsaday duqaymaha xafiiska diiwaangelinta ee cisbitaalka shuhadada alaqsa ee magaalada deer elbala oo ka tirsan bartamaha khaza ayaa sheegay in la keenay ilaa afartan meyd oo siddeed iyo labaatan ka mid ah ay yihiin dumar kuwaasi oo ku dhintay duqaymaha israa'iil ee bartamaha khaza ololaha ay israa'il ku ballaarinayso weeraradeeda oo mar horeba burburiyey inta badan waqooyiga khaza ayaa hadda diiradda saaraya goobo ka tirsan bartamaha khaza halkaasi oo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda israa'iil ay ku beegsadeen xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka bureji nusayraad iyo makaasi oo dhulka lala simay sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaaladii ugu cuslaa qaarkood ayaa laga soo sheegayaa magaalada khan yunis ee koonfurta khaza israa'iil ayaa bam ku dhufatay guri halkaasi ku yaala habeennimadii khamiistii waxaana ku dhintay siddeed falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee khaza gantaal lagu dhuftay xerada qaxootiga makaasi ee bartamaha khaza ayaa waxaayna ku dhintay saddex qof oo falastiiniyiin ah lix kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay bisha cas ee falastiin taangiyada israa'iil ayaa lagu arkayey meel u dhow bureji xamaas ayaa soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamadooda oo beegsanaya taangiyada iyo ciidamada israa'iil ee bariga bureji wakaaladda wararka ee royters ayaa warisay in aysan xaqiijin karin sax ahaanshaha muuqaalkaasi xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobey ayaa ka digay in dagaalka sii xoogaysanaya ee marinka khaza isgaarsiinta oo inta badan go'aysa jidadka oo xirmay iyo shidaal la'aan ay keentay caqabado xooggan oo wajahaya howlaha bini'aadantinimada militariga israa'iil ayaa khamiistii sheegay inay ka xun yihiin waxyeelada ay u geysteen dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku dhintay duqayntii axaddii ay la beegsadeen xerada qaxootiga ee makaasi wasaaradda caafimaadka ee xamaas ayaa sheegtay in ugu yaraan toddobaatan qof lagu dilay halkaasi iyadoo ay israa'iil sii waddo ololaheeda ay ku sheegtay inay kaga takhallusayso xamaas oo ah koox maraykanka iyo dalal kale ay u aqoonsadeen urur argagixiso ah ayaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu wacay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu wuxuuna ku booriyey inuu ka shaqeeyo sidii loo gaari lahaa xabajoojin waarta isagoo kaashanaya saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah toddobadii oktoobar dagaalyahanada xamaas ayaa gudaha u galay xuduudda israa'iil waxayna weerareen bulshooyinka koonfurta israa'iil iyagoo dilay kun iyo laba boqol oo qof sida ay israa'iil sheegtay xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay ku dhowaad laba boqol iyo afartan la hayste kuwaasi oo boqol iyo sagaal iyo labaatan ka mid ah ay weli ku sugan yihiin khaza iyadoo weerarkaasi ka jawaabaysa ayay israa'iil wacad ku martay inay baabi'iso xamaas waxayna khaza ku qaaday weerar cirka dhulka iyo baddaba ah weerarka israa'iil ayaa burburiyey qeybo badan oo ka mid a khaza waxaana ku dhintay koob iyo labaatan kun oo qof oo falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in boqol lixdan iyo toddoba askari ay dhinaceeda kaga dhinteen dagaalka khaza
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo radio muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio risala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts radio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sida ay dhowaan tabiyeen wakaaladaha wararka ee caalamka oo ay ku jirto wakaaladda wararka ee reuters waxaa bilihii u dambeeyey daciifay qiimaha shilinka dalka kenya inkastoo maalmahan ay jiraan ifafaalo muujinaya inuu madaxa la soo kacayo warbixintan waxaa nairobi inooga soo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen
laga soo bilaabo horaantii sanadkan ayaa bilba bishii ka dambeysay waxaa sare usii kacayay sarifka lacagta dollarka taasoo sababtay in ganacsiga uu isbeddel ku yimaado islamarkaana bulshada ay dareemaan culays badan oo xagga nolosha ah raashinka qutuldarooriga iyo waxyaabaha nolosha lagama maarmaanka u ah ayaa inta badan lacaga lagu daray taasoo bulshada ay xamili waayeen laakiin iminka waa uu ka wanaagsan yahay ganacsiga sidii hore kadib markii dowladda dalka kenya ay isku dayday inay xakamayso sarifka doolarka oo maalinba maalinta ka dambeysa sare usii kacayay axmed xasan xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa soomaalida isliin waxa uu sheegayaa in dowladda ay xakamaysay sarifkii doolarka ee sare usii kacayay taasina ay sabab u tahay ganacsiga inuu wanaagsanaado waxyaaba hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sababay waxaa ka mid ah inuu hadda doolarka hal meel uu taagan yahay ay dowladda ku yara guulaysatay inay doolarka meel istaajiso taasoo hadda xoogaa aad u malaysid inay ganacsigu iyo dhaqaalihii dalka dib uu soo kobanayo dhanka kale najmo axmed waxay iyaduna ka mid tahay dadka ku nool magaalada nairobi waxa ay sheegaysaa in bilooyinkii lasoo dhaafay ganacsatada ay alaabaha qiimo badan ay ku kordhiyeen balse iminka ay waxyar hoos u dhigeen taasina ay caawisay nolosha bulshada runtii haddaan ahay bulshada soomaaliyeed ganacsatadu marka hore adeegyada aaday qaali u ahaayeen doolarkana saa-id u kacsanaay maalinta maalinta sii dambeysana uu sii qaaliyoobayay marmarka qaar xataa waxaa laga yaabaa markaa wax sarifano inay waxba nooga soo haraynin maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada waxay bilaabeen inay adeegyada hore qaaliga ahaa ee waxyar kastoo hoos u dhimaan bulshada si u qanacdo dad oo waxaa iska jiro reer dabareeda aana awoodin waxyaabaha qaar aan gadid karin daadsoay marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyadii hore ee qaaliga ahayne oo waxyar in hadda sidii hore ee ahayn aan dareemaynaa axmed xasan ayaa mar kale waxa uu tilmaamayaa in mararka qaar ay khasaaro la kulmaan ganacsatada aysan mar kastaba keliya aysan eegin faa'iido badan oo mararka qaar ay danta ku qasbayso in waxyar ay ka raadiyaan alaabihii ay dibadda ka keeneen si aysan baqaarada ugu oolin
khasaaro waa imaanayaa doolarku markuu kor u kaco alaabtii qiimaheedu waa isbedelaysaa taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayno bal anaga w aan wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabta u dhaqaaqdo ay u socoto aysan noogu fariisanoo dukaamada aysan u yaalin waxaana ku xakameynaa inaan anaga aan nusqaamino ricekii alaabta aan gadaynay aanan ka raadinin wixii hore aan ka raadin jirnay sidaas ayaan ku xalinaa arinta intisaar saalax xuseen v o a nairobi
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahaan inti ku tala galnay
miisaanka dhaqankiyo lagu manayste ola ii qoraay wax lagu manayste iyo qoraad tahay munaay ilka iyo sharaf mid dumar sidaate miisaanka dhaqankiyo wax lagu manayste ole iyo qoraad qurux lagu manayste ole iyo qoraad tahay adoo meel fog joogo uqaaga aragban maaweeladaadiyo maqlaya maqlaya codkaago marwadan ku dhaatahay hadalkaagu yahay mala hadalkaagu yahay mala adoo meel fog joogo uqaaga aragban maaweeladaadiyo maqlaya maqlaya codkaago marwadan ku dhaataay hadalkaagu yahay malab hadalkaagu yahay malab malab malab midabkaaga dahabkii mirquri dhalaalkii mascideed ka muwadaa maankayga deeqo waxaa tahay ma dhaafa nuhu dhammaystay waxaa tahay ma dhaafa nuhu dhammaystay midabkaaga dahabkii mirquri dhalaalkii mascideed ka muudaa maankayga deeqo waxaa tahay ma dhaafa nuhu dhammaystay waxaa tahay ma dhaafa nuhu dhammaystay munaay erayada macaan maamuuska gobaannimo waa midaad u dhalato wadaan jeclaaye qalbigaada ku tahay male mar wadaan jeclaaye qalbigaada ku tahay male munaay erayada macaan maamuuska gobaannimo oo midaad u dhalato wadaan jeclaaye qalbigaada ku tahay male war wadaan jeclaaye qalbigaada ku tahay male munaayoslobtana hadba kuma manaysto marlay duma dhammaato geedaan midan adiga kuwo dhigo biyo iyo magaalaba maca lagama heli karo maca lagama heli karo karo karo
heeskaasn dhegeystayaal kusoo gabagabina baahintiin idaacadeed washington city kemense laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan la sidaas iyo nabadgeliyo